على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب كراهة قول المستأذن أنا إذا قيل من هذا هذا كان باب بيان كراهة قول المستأذن روحي إذا دلبيي odhahdiisa uu yidhaaho ana karaahada ay karaaho tahay macnaa ay marka la yidhaaho idaa qiila haddii la yidhaaho man haada waa kuma ruuxan albaabka garaacaya ama ruuxan idanka dalbaya inuu ana oo keliya yidhaaho waa aniga un uu yidhaaho oo wax lagu garto dadka kale lagaga sooco aanu laba iman bal taa karaahadeedii buu baabkeedii yahay xdثna محمد بن عبد اللahi بن نmayr qال xdثna عبد اللahi بن إdrيس عن شعبة عن محمد بن المنkdr عن جابر بن عبد اللahi qال أنه qال أتyت النبي صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد اللahi baa yihi rasuulka ilaahay baan u imi kole wuxuu ugu yimi fdacwtu waan idan dalbay un weeye waan u yeedhay garacda albaabka garacay bay ahayd isagoo idan dalbay bay ahayd waayo kolley dacawtu halkan istaadantu baa inoo dambaysa bukhaari oo kale daqaqtu ayaa dhacday albaabkii baan garaacay arrinku ugu yimina inuu soo gala ma doonayne bal rasuulka ilaahay inuu joogo inuu ogaado oo uu dan uu lahaa bal uu raaco dayn aabihii lagu lahaa oo u aabihii kaba dhintay ayuu bal dadkii daynka ku lahaa si ugalaba hadlo taas buu rasuulka ilaahay uguba yimi oo arrinku kaas buu ahaa daynkaas daraaddeed buu rasuulka ilaahay ugu yimi markaa soo gelid muu doonayne rasuulka ilaahay bal inuu joogo oo haddii dee uu joogona uu soo baxo arrinkaas buu doonayay faqaala الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilaahay baa markuu albaabkii garaacay isidaanna waa la yimi ee yidhi man haadaa waa kuma ruuxan albaabka garaacaya ruuxan idanka dalbaya qultu waxaan idhi ana aniga weeye waa aniga intaasun buu yidhi qaala jaabir baa wuxuu yihi fakharaja wuu soo baxay rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh walxaal huwa yaquulu uu ku qowlayo ana ana macnaha waa ku celceliyey waa nooc inkaar waa isagoo dee cibaaradan diiday aan dee wax tacriifoo kuba sugani jirin riwaayaadka dambea waxay nooguba iman waabay iyadoo rasuulka ilaahay arrinkaad karhay nacayay inkirayay baabad moodeysay bal saasuu yihi ana ana bal xadiidka duruqdiisa kale labada dariiq baan eegaynaa kale wixii inooga soo kordha xadaثnaa yaxya bnu yaxya wabubakr bn abi shaybata walafdu labi bakrin qaala yaxya akhbaranaa waqaala abu bakri xadaثanaa wakiicu can shucbata na laba siiqo un bay ku kala duwan yihiin labadan sheekh ee muslim lafdigana abubakr ibn abi shayba leh wakiicna waa sheekhooda labadaba markaa muxuu abubakr yidhi xadaثanaa wakiicun halkuu yaxya ka yidhi akhbaranaa wakiicun can shucbata can moxamed ibn اlmunkadiri can jaabir bni cabdillaahi qaala anahu qaal ista'dantu waan idan dalbay cala الnabiyi salى اllahu calayh wasalam markaa dacawtudaa laftiga hore inooguba sugnaa ee is-idaankan bay ahayd oo rasuulka ilaahay dee wuxuu u socday inuu raacaba taasuu uguba socday laftigaa bukhaari dhacayna waa taa albaabkii buu garaacay garaaca albaabkuna dee maqaamkii is-idaankuu jooga oo waa ruux dalbaya in loo fasaxo inuu gudaha soo gala ma loo idmo faqaala wuxuu uhi man haadaa waa kuma kan idanka dalbaya فqلت أنا فqاaل النبي صلى الله عليه وسلم أنا أنا taas buu yihi lafdigii horena uu i soo baxay markaasuu hadalka yidhi baa inooguba sugnayd وxadثnا إسحاaq بن إبراهيم qال xadثnا نضر بن شmayr وأbو cاmr الcqدي ح وxadثnا محمد بن المثنى qال xadثnا وهب بن جرير ح وxadثnي cبدالرحمن بن بشhr qال xadثnا بhز كلهم kulhumna bahzi bnu azad iyo wahab bnu jariir iyo abu camr iyo nodri afartaaba weeye dhammaantood can shucbata shucbay xadiidka ka wariyeen xadiidku markaa guud ahaanba waa shucbo uun dariiqiisa inta dambena markaa dee waa moxamed ibnu mukadir iyo jaabir bihada isnaadi isnaadkan dee uu moxamed iyo jaabir isku xigaan wa fii xadiidihim inta dambe ee afartaa xadiidkooda ay shucbo ka wariyeen waxaa ku sugnaa kaannahu kariha dalika waxaabad moodeysay rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh anaadan aan idhi inuu nacay diiday oo uu karhay abu da-uud udayaalisi oo isaguna xadiidka shucbo kaba wariyey iyada waxaaba kuba sugnayd iyadoon kaannahu la socone rasuulka ilah kariha dalik anaa uu diidayo waa qoonsaday anaadan bal marka ayn baabkii xadiidkiisi kaa keliyu ahaaba waxaana xadiidka inooguba sugan dee saa tarjamaduba ay ahayd ruuxu haddii uu aqal yimaado uu garaaco ama uu dhawaaqba ama dee hadalba ku idan dalbo oo lagu yidhaaho man anta ama man haadaa inuu issheego oo ay maalan dee magaciisii ama wixii kale lagu garanayay uu sheego oo ay aanay habboonayn dee inuu yidhaaho ana sababtuna waxa weeye siday culimmadu yidhaahaan dee markan la leeyahay waa kuma waxaa la doonayaa in la garto bal ruuxani kuu yahay la garto hadduu ana yidhaahana wax faa'iido oo kordhay ma jirto ruuxii ee nin kastaaba ana waa odhan karaa waxaana dhici kartaa ama badaba ruuxan codkiisa inaanu ruuxani ruuxuu aada u yaqaano aanu ahayn boonu cod ahaana ku garanahayn cod ahaan ku garanahayn markaa wax faa'iidoo kuba sugan inuu ogaado ruuxii doonayey ee anaana ibhaamkii markii hore jiray ee dhawaaqiisa hore ee assalaamu calaykum adkula ama garaaca wixii laga faa'iidaystay unba halkana in meesha ruux meesha taagani jiro ruux garaacaya albaabkii uu jiro un mooye wax kaloo kordhaya oo laga faa'iidaysanayaan jirin ibhaamkii baa baaqiya saa daraaddeed waxa ay tahay inuu magaciisii sheego idhaa hebel baan ahay taa weeye marka waa lagu garanaya dee kolkolna codkii haddii xataa uu yaqaanay codku waa isshabihi karaa oo ruuxii waxa weeyaan codkii kolkol buu hor usoo saari kari waaye hadduu balgaro lahaa ama waaba isshabahaya saa daraaddeed inuu magaciisii sheego wey intaas ba bal xadiidka inooguba sugan marka a magaciisii lagu garanaya hadduu markaa fulan uu yidhaha hebel baan ahay ama anaadan raaciyo yidhaha ana fulanun sii buraydaba ana buraydato waxba sigo ku sugani ma jirta ama umuhani horeynuu soo maree markii rasuulka ilaahay isagoo ay u timi salaad duxana waa ti inoo soo naqlisay ana umuhani markuu yihi waa ayatani ana umuhani bay tihi waxa uu sheekhu raximah llahu tacaala halkan leeyahayna walaa basa biqowlihi ana abu fulani aw alqaadi fulan aw sheikhu fulanu idaa lam yaxsul tacriifu biاsmi lkhafaa'i bal wuxuu leeyahay ruuxu marka uu issheegayo sa habooni waxa weeye magaciisii inuu sheego inuu dee sifo ziyaado ah oo ya raaciyo uu idhaaho sheekh hebel baanahy ama qaadi hebel baanahy ama abu fulan baanahy waa kunyadii horta marka hore waa laga roon yahay waayo nooc yar takriim iyo tashriif wayo isagiibaa issharifaya oo dee isweyneynayay nooc noqonaysa laakiin wuxuu leeyahay haddii ruuxa tacriifkiisiiba isagoo waxyaalaha raaciyo mooye aanu xasilahayn oo tacriif baan ku xasilayn isagoo umuuraha raaciyo mooye iyada markaa ba'si kuma sugna wax ba'si waxaa lamid ah haddii kunyadan un ruuxa loo yaqaano wax kalaba looma yaqaano sida abu hurayre iyo dee taasoo kale iyada taasna wax ba'si kuma sugneen laakiin arrinku haddii dee kunyadiina loo yaqaan is kunyana uu leeyahay ismigiisii loo yaqaanina uu jiro markaasuu leeyahay tan haddii magaciisii marka uu sheego isagoon qaadi iyo sheekh iyo raacin la garanayo oo arrintii aan tacriifkii iyo garashadii aanay tan ku xidhnaanna waxa roona inaanu dee israacine hebelkiisaa uu ku daysto bal wuxuu sheekhu halkan dhiganayaa haddii bal saas oo kale si labadii arrimoodba inuu xasilo inuu yidhaaho ana fulan almacruufu bikada hebelkii taa loo yaqaanay baan ahaybo isagu marka hore dee ruux isagii isku sheegaya aanu noqone bal u idhaha macnuhuna waxa weeye khaasatan waa dadka dee khaasatan waracoodu badnaa khashadooda iyo taqwadoodu badnayd oo umuuraha caynkana dee kolkol wax ka soo saarayay oo atibaa ulqurub ayay hadaladoodii tan tahay iyo dee noocaasoo leeyihin nooc taskiyeyn ayaa markaa meeshii jirtee bal adigu wixii lagu garanayuu sheegayaaye ana iyo waa qof iyo waa shaksi iyo waa ruux iyo waxaasoo dhan tacriif kuma sugna umuuraha lama imanayo ruuxa baabu taxriimi nadari fii beyti hayri wuxuu u baabaysan yahay eegid uu eego shaksigu aqal kayrkii leeyahay oo iyadoon loo fasixin oon soo galla oo dhan uu ishiiba iska sii horreysiya ama albaab furan uu ishii sida adigu uu eego taas bal inaanay banaanayn ayuu baabkiisii yahay xadaثna yaحyى بن yaحyى ومحamed بن رمح qاaل أخbarana lays وlفظ لyaحyى xa وxadaثna qتaybaة بن سacيidi qاaل xadaثna lays عan بن شihاab أna سhل بna سacdi الsaaعidiya أخbarahm hadda xadiidku lays buu isugu imanaya labada dariiqood labadan dee markaa sanadba in laysun weeye ka la tacriifiye akhbarana laysa alla geliye iyo ka la daayo de waa ismi calama al uma baahna lays ibnu sacad waa taase laakiin asmaadan asalkooda hore ay sifaat ahaayeen ama ay asalkooda hore wasfi iyo waxyaalo kaleba ay ahaayeen ayaa milicsi la milicsanayo wixii ay kaba yimaadeen baa kolkol ashwa iskaba raacda sa alcabaas oo kale waxa weeyaan oo alxaaris oo kale iyo taas sadein alxasan iyo alxusein iyaba ay u raaciyaan waa asmaada caynkaasoo dee kuwii aan iyagu imika kuwa aan la raacin karin waa asmaada tiyada badan ee waxyaalaha bilamxi اlasl loo raaciyaa way jiraan tana waa taasoo kaleo lays asalka hore dee waa ismi libaax oo kale laybaaxiya haddaba ibnu shaaba wuxuu ihi ana sahla bna sacdin isaacidiya akhbarahu ana rajula nin kolley ninka laynooma soo magacaabin barhkood baa marwan ibn abilxakam kaba dhigay barh baa nin kale magacaabay laakiin xaafid wuxuu idhaha maad waa dadka caraabta ahaa ma waa munaafiqiintii une ana rajula nin baa iطalaca daalacday oo fii juxurin macnaa god iyo adigu de waa meel dilaacsanayd oo dalool fii baabi rasuuli llaahi salى اllahu alayه wasalam rasuulki ilaahay albaabkiisa kuma sugnaa ayuu ujeeddadu halkiibuu kaba eegu ka khaawisay juxrigu kulu suqbin mustadiir fii ardin aw xaaid juxri baa la yidhaha bay yidhaaheen waa meel kasta dalool kastaoo mustadiira oo ama gidaar ku sugan ama dhul kuba sugan waa la yidhaha laakiin asalka hore juxri waa makaamin ulwaxsh waa hodad godadkan ay bahala iyo waxshigu uu galo taas baa asalkiisu juxri yahay laakiin waxaa kaloo loo isticmaalaa dalool kasta oo ama albaab ku sugan jidaar ku sugan ardo ku sugan oo musadiiraba waa loo idham macnuhuna waxa weeye rasuulka ilaahay guduhu ku jiray albaabku waa ceshanaa laakiin meel banaan ama fatxu albaabkii lahaa ninka halkii buu ishii soo saaray rasuulka ilaahay gudihii aqalkiisii buu eegayaa oo taasoo kale istidaan lamuu iman waa arrinkan wa maca rasuulillaahi markaa haddaba xaaladani ay dhacdayna rasuulka ilaahay maciisa walxaal maca rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam midran midra ahaa midra waa fidhinkan adigu dee timaha oo kale lagu furfuro oo kale ama dee laguma xuqo madaxii oo kale bal taas way yidhaaheen ama dee wax shabahayo wuxuu sheekhu leeyahay iyo xadiidatu yusawa biha shacar waa bir dee afdhuuban oo saa timaha loogu yar hagaajo barhkood baa waxay ka dhigeen mushti wax shabahayo oo kale oo laftii inoo dambeeya malakaa kuba dhow walow dee ta hore badani ay tan tahay ama acdwaadun tuxadadu tujcalu shibha lmushti bal waa waxyaalahaas ama saqaftii ku dhow ama fidhinkiiba ah ee madaxa timahaba lagu kala bixinaya ama haddii la doono meel saa looguba xoqanayo madaxii kaba mida kaas baa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh in waxa weeye maciisa ahaydoo yaxuku bihi wuxuu ku xoqayey midrahaas ra'sahu madaxiisa madaxiisuu ku xoqayay falamaa ra'aahu rasuulu llaahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay markuu arkay ninkii qaala wuxuu yihi rasuulkaa ku odhanaya low aclamu haddaan ogahay annaka adigu tandurunii inaad isoo eegeyso bal waa nusqooyinka qaarkood ama sida dhacday ha laga badnaado in badan baa nusqooyinka ama intooda badan tantadiruni ayaa kuma sugnayd oo imika asalku waa tanduruniidan ee ifticaalku halkan aada isugayso oo kale walow macnahan dib loogu awilayo laakiin dee ifticaal meesheed ma joogno walow ruwaadda intoodii badnayd xataa bukhaarina way dhacdayde san ay dhacday acara nusakh baan ujeedaa ruwaadda inteeda badan odhan nusqooyinka ee lahayo kitaabka intoodii badnayd ama in badan dee barhkood tanduruni baa dhacdayo tan bay ka dhigaan inuu sawaabka yahay taa kalena tanaan ku fasirayno ma odhanayno sugid iyo waxyaalo ee aad eegeyso halkan iga daalacaan ma ad eegeysa haddaan ogahay ladacantu waa mudi lahaa bihi waa bihada اlmidra weeye aaladan uu gacantiisa ku haystay fii caynika ishaan kaaga mudi lahaaba ishaan kaaga gujin lahaa haddaan ogahay markaa de inaad tan yeelayso ood arrinkan samaynayso waqaala rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam markaa rasuulka ilaahina wuxuu yihi inamaa jucila wuxun baaba la yeelay alidnu idanka oo idanka la jideeyey weeye oo idankan waa istidaankii fasax dalabkii idanku halkan waa istidaankii waxaa istidaanka shareecadu ay u jidaysay oo loo faray dadka oo waxa weeyaan dee laynoo amray waa min ajli اlbasari waa isha daraaddeed waa ruuxu hadduu dee aqalkii sanoo kale u eego ama aqalkii layska soo galo ruuxan ishiisu waxay ku dhacaysaa waxyaalo dadkan guriga joogaa dee inay guryahoodii markay iska joogaan dadku dharka ay debadda u qaataan ma qaataan oo de waxa weeyaan markaas haddaba waxyaaloo dhici karto dadku ay karhaan in lagaba arko ayaa dhiciyo ishii kuba dhacaysa carooyinkiiba ishii kuba dhici dadkii oon asturayn iyo dumarkiibaa uu arkaya ruuxu marka waxaan laynoo amree loo jideeyey ee la yidhi haddaa aqalla timaadaan aan kuwiinaa ahayn istidaan la kaalay oo idan dalba waa si aan ruuxa ishiisa ugu dhicin waxaa bal matalan cawraadkii dadka iyo aanu arag wax dadka guriga lihi ay nacayaan in laba arko taas aana ishiisa ugaba dhicin taasaa loo jideeyey marka kol haddii arrintii taa loo jideeyey meel bannaan oo aqalkii lagaba eego daaqad ha noqoto albaab haba noqoto albaabkii furnaayo isha lala sii raaco xataa hadduu furan yahay ee qaradkii laga lahaa istidaankan ayaaba meesha ka baxaya ruuxii markaa wuxuu noqonayaa ruux galay aqalkii galay oo kale ayuu noqonaya ruux galay oo kale marka taas buu bukhaari baa wuxuu kitaabkiisan kale aladab almufrad oo abwaabtan aan hayna kitaabuladab dee kolley aada ugu fiican aahaar iyo axaadiisba abu da-ud iyo tirmidina way la wadaagsadeen xadiid thawban laa yaxilu limri'in muslimin an yandura ilىa jawfi beytin xataa yasta'dina fain facala faqad dakl tirmidina waa xasan yeelaa macnaa uma banaana ruux muslima aqal gudihii inuu eego ilaa u idan dalbayo ilaa uu dadkiisa ogeysiinayo oo la odhanayo soogal la odhanayo fain facala ujeeddadu hadduu eegiddaasi aragiisu kaba horeeyo istidaankiisii faqad dakala waa ruux galay wuxuu la mid yahay ruux galay aqalkii iska galay ayuu laba mid yahay xukma daakhiloo dee shay u banaana maha taasi bal matalan waana xadiidka qolooyinka aan sheegaya ay wariyeen haddaba in haddii aragu ka horeeya basarku kaba horeeyo istidaankii ama uu ruuxu eego meeshii aqalkii dee taas isagoon looba idmin wuxuu noqonaya dee istidaankiiba wax qiimaa ma laha xikmaddii loo jideeye taas bay ahayd saas baa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caley yihi marka ma banaano ruuxna juxri ama meel jeexan oo albaabkii kaba mida inuu dee dadkii kaba eego taasi mama banaano arrinta kale xadiidka inooguma sugan ee rasuulka ilaahay yihi dee waxaaban doonayey ama aan dean ogay waan k kuu mudi lahaa axaadiis kale inooguma soo socotaa inay bannaan tahay inuu inoo tilmaamayahay ruuxa waxaa isagii kuba dhaqaaqa wax xurmooyi markaa ishiisu leeday ma jirtay dee wax weyn iyo seef iyo wax weyn taasi ma banaanaanayse laakiin wax yaroo kooban oo iyadii wax yeelaya haddii lagaga tuuro ruuxii magna ma yeelanayo inqisaasna ma yeelanayso dembina ugama imanayo ruuxii taas bay tahay oo xadiidka waa nasa riwaayaadka dambena ama xadiidka duruqdiisa dambe iyo dee weliba axaadiis kaleo iyaduna baabka iyaanu werinahayn imaka sahal oo inoo dambeeya siay inoogu iman doontaan inamaa jucila اlidn min ajli اlbasr وxadثnي xرmة بن يحيى qال أخبرnا بن وهب qال أخبرنيi يuنس عن بن شهاaب أن سهل بن سعد أbصاaرية أخبره أن رaجuلا nin baa iطلca min جحr waa meel banaan iyo dee dalool في baabi رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay baabkiisa kuba sugnaa ayuu ka eegay ومعa رasuuل اللaahi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay maciisana midran midr ay ahaa yurajul bihi ra'sa qolooyinkii mushti ama wax mushti shabahya kuba fasiray halkan bay eegeenoo waxa weeye madaxiisuu kuba feedhaye timihiisuu kuba feedhaye laakiin waxay leeyiin dee taasi kollay macnihii luqada marka la eego ee dee ahla luqa ay soo naqliyeen iyaduna waxba ma fogeynaysa macnihii kale walow dee tani ay macnaha kaba dhigayseen isaga naftiisa haddii dee timihii lagu kala bixiyo lagu hagaajiyo waa noqonayaaye bal rasuulkii ilaahay midre ayaa madaxiisa uu ku feedhayey taas baa kuba sugnayd tarjiilu shacarna waa shay banaan ama mustaxaba waa kan rasuulka ilaahay laba imanayey bal nin xadiisu kuba yimi nin uba yimi isagoo madaxiisu aanu feedhno inuu sisi yahay ayaa muxuu ihi miyaanu ruuxani helahayn wuxuu timihiisan ku hagaajista iyo sana kaba fiican iyadoo axadka yimaado isagoo saa'iraraasoo madaxiisuba dee markaa timihiisu ay kala tegsan yihiin oo kale iyo bal istixbaabkeeda waa jira iyo dee isticmaal midra halkan sheekhu culimadu ka soo noqonaya markay dumarka noqoto tarjiilkii iyo tima feeritaankii mustaxabu linisaai muطlaqan muxuu uga jeedaa hadday subaxya gala feedhaan iyago kolley waa arrintii iyo dee isqurxintoodii oo bal masalan taas iyaga mustaxab bay uga tahy walirajuli bishardi allah yafcalahu kula yawmin o kula yawmeyn laakiin ninkii waxay mustaxab u tahy maha banaanidu iyadoo way banaantay dee haddaad subaxya galaba feedhanayse laakiin waa jaanibkii istixbaabkuu leeyahay isaga mustaxab bay u noqonaysaa laakiin bishardi inaanu maalin kasta samayne ujeedadu marka tii hore ay aataarteedu baaba'do ama ay ku dhawaato inay baaba'do markaas arintiisu aanay noqon noocaasi kole lafta xadiid waa soo arooray imtishaabka iyo ijtihaadka iyo inuu qidba noqdo waktan bacda waktin oo kale malaa raggaalina loo jeeday oo dee aanu noqon wax ruuxaad iyo goor mala kuba mashquulo waatay u leeyihin culimadina kaba soo naqlinayo bal waa lafdigan markaas muxuu yihi faqaala lahu rasuul الlahi salى الlahu عalayه wasalam low aclamu haddaan ogay anaka tanduru inaad isoo eegayso bacantu bihi midrahan aan gacanta ku hayo waxaan ku mudi lahaa ku duri lahaa fii caynika ishaada inamaa jacala allahu ilaahay wuxuu yeelay macnaa uu jideeyey uu amray alidna idankan macnaa idankii waa istidaankii in markaa guryo la yimaado idan la dalbo taa wuxuu u jideeyeyba min ajli اlbasari waa basarka daraadii macnaa ciladii laynoogu jideeyey istidaankaa tan ahayd sia basarkii ugu dhicin waxaana ruuxi dee ama dee dadka ay dhibsanayaanba in ishu ay kuba dhacdo ama laba arko xadiidkuna waxaa inooguba sugan dee xukunkan tacliilkiisii ay culimadu yidhaaheen qiyaaskiina adiladiisiibuu kaga mid yahay waa kan rasuulka ilaahay ee ruknigii qiyaaska ugu ahamsanaayo ciladii ayuu xadiidkii sheegay bal culimaduna kutubta usuusha xadiidka waxay usoo qaataan misaal bay ugu soo qaataan ciladu markay mansuusatay timaado ciladii uu nasku caddeeyo macnaa ciladii aanay ahayn cilo ijtihaad lagula yimi oo sida dee tii ribadaynu soo marnay waxyaalihii ashyaadii lixda ahayd ciladan layidhi layskuma iibin karo iyadoo la kala badiyey ama aan markaa la kala qadan maxay tahay waa tan culimada qaar waa madcuub waa kan waa cilo mustanbada ah naskii lamay socon laakiin tan oo kale ciladii waa mansuuso naskii bay la socotaayo oo markay ciladu iyadoo nasu timaado ayay misaal ahaan usuulkuna ay xadiidka usoo qaataan dee qiyaaskii iyo ku dhaqankiisii iyo bal masalan intaasna n waa wixii bal masalan basarkan xikmadan iyo qaradkan loo jideeyey munaaqid ku ah la xukun buu umuurahan oo dhan la noqonaya wixii looga qiyaas qaadanaye bal taas bay tahayba وxadثna abubكر بن أbي شhayبة وcمr النaqid وزhير بن حرب وبن أbي cمر qالوا xadثna سفyاn بن عyynة x وxadثna أbو كاmل الجحdري qال xadثna عبدالواحد بن زiyاd qال xadثna معmر kiلaahma عن الزهري eg markii hore زهري يuنس الأyli baa ka wariyey waa kaynimama kaba soo baxnay kii ka horeeyeyna layt بن سعد weli xadiidku waa xadiidkii zuhri imikana sufyaan ibnu cuyeyne iyo macmar ibnu raashid labadoodan buu yihi kilaahumaa can الzuhriya can sahr ibni sacdin can الnabiyi salى اllahu عalayه wasalam naxو xadiisi laythi wa yunusa markaa labadan dambena xadiidkoodan ibnu shaab ay ka wariyeen sanadkiisii ay kaga wariyeen wuxuu la mid yahay xataa alfaada qaarkood inay ku kala duwan yihiinba xadiidkii labada hore ay zuhri kaba warinayeen xadiidkii sahlalkaasaan ku dhaafaynaa xadaثnaa yaحya بن yaحya wa abu kamirin fudayl بn xusaynin abu kamirin aljaxdari waa kii marka dhaweyd ba imika inooguma sugnaayo waqutaybaة بnu saciidi wlafظu liyaحya lafdigan yaxya iyo abi kamirin baa le ujeedadu markaa qutaybaة بnu saciid lafdigiisii maha qaala yaحya akbarana waqaala اآakharani xadaثna xamad بnu زaydi can cubaydالlahi bn abi bakri can anas bni maliki dee horeynuu soo marnay waa awoge waxa weeyaan anasna oo cubaydullahi bn abi bakr ibni anas weeyaane can anas bni malikin ana rajula ayaa iطalaca daalacday min bacdi xujari الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay maqsinadiisii iyo aqaladiisii mid kaba mida ayuu juxri ku sugnaa meel dee markaa dalooshay oo dalool kuba sugnayd ayuu ka eegay waa xaalo kale iyo waqi markaa aan tiiba ahayn faqaama ilayhi rasuulka ilaahay baa taa eeg ina wuxuu ku yihi kaa hore low aclam oo markaa hore kama warhayn ee markan dambu ogaaday tase wuu arkay rasuulka ilaahay baa arkay faqaama uu kacay ilayhi ninkii xaggiisii wuxuu la kacay bimishqasin mishqas aw mashaaqisa kolley horaynu saydna ugu soo maray malaadee janaa-is iyo kolley iimaan iyana waan kuma soo maray ee mishqasku waa sahmi ama waa birtan la geliya leebka kolley imaam nawiya halkan mid cariida oo yar ballaadhan bay kuma fasirayaan dee horena mala waxbaan uga soo aragnay xafnu xajar wuxuu kaba dhigaa un dee birtaa dheer ee markaa la gelinayo oo markaa dheer uu kuba sugayanay ballaadhnayne adugu waa leebabka birahan afka lagaba geliya mid kaba midoo gacantiisa ku sugnayd buu xaggiisii ula tacay aw mashaqisa waa shak min araawio axad aruwaat baa ku shakisan sheekiisa lafdigii uu kaba maqlay inuu ahaa mfradka bimishqasin ama jamacin fakaanii anasna waa la joogaa oo u fadhiyey markaa guriguu joogay fakaanii waaba anigoo anduru eegaya macnaa waa suu xafidsan yahay waa waqti horu ka waramaya inankiisan uu awowga yahay ayuu xadiidkii kaba maqlay waa beri dambe oo casharaata siniin kaba dambeysay laakiin suuradiibaa u cadayn xaaladii rasuulka ilaahay markuu kacayey mishqaskii uu gacanta ku hayey xaggiisii uu bal maalan ula kacayey intiibaa dee suuradiisii buu tasawurayaa hagaag buu xafidsan yahay markaasuu leeyahayba si waxay imika hor joogto fakaanii waaba anigoo anduru eegaya imika arkaya ilaa rasuulillaahi sala allahu calay wasalam rasuulkii ilaahay oo yakhtilu ninkii bal dee u xeelaysanayo macnaa ujeedada ninkani waa eegaya rasuulka ilaahay kalba waa yar bay beelayaa isagii buu doonaya isagoo dagan oo ka kaafila oo macnaa aan dareemin oo yastafil waayo waayo dulbu kaflata weeyaan kafladiisa uu dalbayo o kale oo imaka sayidka oo kale iyo way u isticmaalaan ogaadhi ee ruuxu markuu isleeyahi aanu ku dareemin ee kolba meel ugu gabanayo kolba meel uu istaagayo si aanay u aragay meeshii u gaadho waa nooc mukhaadaco ama istiqfaal oo kafladii ruuxan ayuu dalbayaa rasuulka ilaahay oo doonaya inaanu dareemin inaanu arag si uu dee muraadkiisana rasuulka ilaahay ama ficilkan uu sameeyo waabad booda anigoo arkaya maxuu taa u yeelaya yaktilu waa yadlubu kaflatahu yuraawuhu wayastafilu liyadcunahu si uu ugu gujiyo isha ugaga gujiyo uu meeshan soo saaray waa ruuxaa kolley adabtii aan ilaalin tacadi buu laba yimi isagaa markaa xurmadii ay ishiisu lahayd meeshan kaba saaray markuu tacadiga laba yimi waxaan u banaanayn markuu ku dhaqaaqay xadaثnii زhayr بن xrb qاl xadaثna jrيir عan shayli عan abihi abi صاlح عan abi hurayraةa عan النabiy slى الlaه عalيه وasلم man iطلca fي beyti qowmi ninka isagu daalacda qowm aqalkood bغayri idnihim idabkooda la-aantii oo ujeedadu gurigiibuu ishii maaha il ku dhacday uun isagoon dee u jeedin intay ishii kaga dhacday albaab furan markiiba uu ka laabay kaasi kuma jiro kaas isaga iktisaabkiisa ma aha waxaa qasadaan inooga dhacana mukalafiin kuma nihin laakiin waa hadduu sii ega ama uu qastay weeye haddaba ruux dad qowmkood ama ha noqoto dee waxa weeyaan albaab furan uu intuu joogsaday eegayo gudihii meel banaan uu kaba eegayo haba noqotee bigayri idnihim faqad xalla lahum waxa u banaan xalaal u ah an yaftahu caynahu ishiisa inay ridaan xadaثna بn abi cmr qaal xadaثna sufyaan عan abi الzinaadi عan اlcrج عan abi hurayrata ana rasuul الlahi slى الlah عalيه waslm qaala low ana rajula ay low sabata hadduu sugnaado ana rajula nin iطalaca calayka dee haweenaydna waa la mid halkan wax farqiga udhexeeya ma jire bigayri idnin idan la-aanun uu adiga aqalkaagii khaawisuuu soo eego ama meel kale saas oo kale fakhadaftahu aada ku finiinto bixasaatin khadfiga waa ti aynu saydba kuba soo maray xadiidkii cabdillaahi bn muqafal waana kha weeye oo waa finiinkia dee adigu labadan farood adigu wax lagu tuurayey weeye ama dee labada sabaabaha haba noqotee taaba weeyaan horeynu usoo maray way dhici kartaa kutubta qaarkood meelo iyo inay faxadaftahu ay dhacdo halkan khada bedelkeeda ay dhacdo de maaha kitaabkeedna hadda ay dhacina meelo kale laakiin taasi sawaab maaha ay culimadu yidhaahaano walow labaduba ay aada isugu dhow yihiin khadfigu waa quruuraxaya wixii lamid fitaankeed oo haddii la yidhaha xadafahu bicasan ushiibuu ku tuuray weeye laakiin khadafahu bicasan lama odhanayo bixasaatina hadafahu bicasaatina lama odhanayo bixasaatina lama odhanayo marka haddii xadfi imika halkaasina ay xaq noqoto waa un iyo seef iyo wax lamida ruuxii oo lagu tuuro taas bay noqon haddii laakiin khadaftahuna waa dee imika waa waxan isha u lala eeganayo jirhkii kale mahe fafaqata aada rida caynahu ishiisii markaa si aad ku rido maa kaana calayka korkaaga ma ahaanayo min junaaxin wax dembiya oo korkaagii ma jiro kolley xadiidka macnihiisu waa inoo cad yahay waxaan istidaalka laynoogu jideeyeyna waa si aanay tan oo kale dhicin weeye oo ruuxa basarkiisu waxaan dee bal maalan banaanayn aanu u arag taasba weeye haddii tacadigaa uu la yimaadana xaaladani way banaan tahay way banaan tahay waxay ka dhigan tahay ismi meeshii kuma sugna waa mid in qisaasi kama imanayso diyo iyo magno kama imanayso dee waa xukumkii sharciga taas waana marka sharciga la fulinayo ee dee saas lagu dhaqayo haddii laga tago dee taasi wax imika mahateen sharciga xukumkiisiba kaas baabu nadari lfaj'ati waa degdege iyo kedada nadarkeeda waa si lama filaana ishaadii hadday wuxugu dhacdo aan banaanaynba bal xukumkiisii buu baabkiisii yahay alfajأa naa-in haddii fa'da aan fadxino oo jimtii waan reebaynaa ismigiina ismi maqsuuruu noqonaya alfajأa haddii fa'da la damiyo oo halkaa fadxada ay dama timaado hamzaa soo biiraysa oo maxay noqon alfujaa'a mamduud buu noqon midna waa maqsuur midna waa mamduud markaa ay hamzadu fa'du ay damisan tahayna alfujaa'atu weeye marka ay fa'du fadxisan tahayna alfaj'atu weeye waana laba luqo oo macnuhuna waa albakta iyo waxaa kedada ah ama dee si lama filaana un wixii kuba yimaada nadar ha noqoto ama wax kale imika aniga nadar fajati taal haddii fa'da aan fadxin lahayn aan la damin lahaane fujaa'ati o hamzadaa iman lahayn un xadaثna qtaybaة بن سacيidi qal xadaثna يزيid بن زureyci xa وxadaثna abubakr بن abi shaybata qal xadaثna ismaaعيil بn curayata kilaahuma can yunusa يزيid iyo ismaaعيil labadoodaba yunus bay kaba wariyeen xa وxadaثnii زuhayr بn xarbi qal xadaثna hushaym qal aخbarana yunus can cmr بn سacيidi can abi zurcata can jarيir بn cabdالlahi qal anahu qaal hushaymna markaa maanta yunus buu ka warinayaa oo yunus bay isugu imanayaan hushaymkana waa imaamkii ina bashiir weeye waana imaam xaafid ahaa tadliis badanha laguma sheego xalaytaa qisadii aan soo yar naqlinay yar nadr bnu shumayl waa qisadii kolley waa qiso dee aada u qiimo badan baabay ahayd kitaabka subaxna iyadna subax dhaweyd baan kuga soo naqliye ayaa markii aan sheegayey kolley dee sanadka xalay agumaan dabdin oo barkoodne qisadii dee nadr ibnu shumayl iyo dhex martay maamuun markii dee ay sheekaysanayeen ama mudaakaroonayeen ee lasoo qaadiyo zawaajkiiyo taas sanadkii uu sheegay xalay markaa meel baan idhi cikrima hede cikrima kuma jirine sanadkii kolley maamuun wuxaasa dee toosan waayo xalay waa waxa iga dhacaybe inuu yihi ma'muun yihi أخbaranaa hushaymu waa isagu can mujaalidin can الshacbiyi can iبn cabaas halkan cikrima ahaa shacbi buu ahaa ujeedadu hushaym buu sheegay hushaymna mujaalid buu ka warnayey mujaalidna shacbi buu ka warnayey shacbi baa iبnu cabaas ka warnayey waa dee xadiidka soo qaaday isaguna waa kii markaa dambe xadiidka sanadkiisa uu sheegay waa cawf اأcraabi can الxasan can caliي bn abi طaalib matiga xadiiskuna isku mid buu ahaa labadooda iyo labada sanad de xalata markaa waxaan qisada kuga soo daray markii uu mamuun ku yihi nadir bnu shumayl ma laxni baad ii nisbaynaysaayoo xadiiska waad qaladay baad leedaho laxni hadda isagoo sadaad yidhi buu leeyahay arrintu waa sidaad bu isaguna dib ugu aqriya hadda markaasna si toosa umu odhane markuu isagoo xadiidkii aqriyay buu isna sanad labaad yidhi markaasuu sidaad yidhi markiiba uu dareemo waa kii soo fadhiistay markaasuu yihi hushaym ayaad laxnigu ka dhacay laxaamanu cibaarada ahayd maana dee taasi wax nuqsaan oo waa qisadii xalaytay taasi nooguma timi ugu sugnayd may jirin oo arrinkani waa arrin luqo ku tacaluqsan luqadiina dee ninkii aan aada mutabaxir ugu ahayn isagii xadiidkii waa nin in badan nadri kaga horeeyey xufaadii waktigiisa iyo raggii aada loogu qasi jiray ee aadna loogu tegi jiray waasidna ahaa in badanna loo xereeyey laakiin de waxay noqotay umuuraha caynkaas oo kalea ee kolkol dabdi aada u daqiiqa ah waxa weeye ninkii aan weliba luqada iyo mutabaxir iyo jaanibka aan kuba ahayn wuxuu kaba dhacaya oo markaa arrinku waxa weeyaan in isagaa saa u aqriyey kolkolna waxyaalahaasi fuqahada iyo muxadisiinta kaleba way kaba dhici jireenoo de wuxuu leeyahay khadaabi kitaab yar oo de islaaxu qalad اlmuxadisiin meelo badan uu leeyahy saasay muxadisiintu yidhaha mana aha taas uu leeyahy qaladkoodii waa risaalo madbuuca qaladkoodii oo kale kaas qisada nafteeda marka la eego hagaag waxaa ugu soo qaaday dee wafaye tabciyan baa kasoo noqonayay kitaabka dee dhigtay oo kale waa kitaab uu leeyahy ninkan xariiri ee mulxatulicraab kale kitaab uu leeyahay la yidhaaho durat اlkhawaas fii laxmi اlkhawaas kitaabkuga gebigiisa waata manaa waa ruuxii dee badda quusayey jawhartii uu helayey maxay ku tacalluqsan tahay maha dadka caamada ah dadka ansaaf culamaa maaha waa dadka khaasada waa culimada sare laxniyadoodii dhacay oo hadiyo goor laxniyada ragga caynkaasa kaba dhaca ayuu kitaabkaba ku ururiyayoo dee ninkuna markaa taas weeyaan bal waxaan leenahay xaggii sanadkii xalayto waa hushaym can mujaalid can الshacbiy can ibn cabaas waa sanadkii uu maamuun amiir اlmuminiin sheegay isaguna sanadkiisa cawf اlacraabi can اlxasan can caliyin kitaab baa dhacay safaxaat min sabr اculama la yidhah isna qisada soo qaata can اlxasan ibn cali ibn abi aalib e laakiin kolley waxay la tahay waa khada meesha jiraad isaga oo waayo kitaabka asalka aba wafaya tabaciyaan kumama sugnaa hushaymna dee hadduu laxmiyo kaba dhaceen oo uu lahaa ka cabiray isagu dee nin adiib uu ahaaye uu laxmi badnaa in badanoo culimada kamid aba taas waxyaalahan dabdiyada caynkaasi waa wax ma dhaca oo dee kolkal kelima xarakadeed fatxa iyo kasro oo de laakiin de waxay dhib tahay fatxa iyo kasradu marka si aan xalay soo sheegnay macna ay bedeleyso kelimadii baa macnihiiba macno kala noqonaya balta bal hushayn baan uga jeedaa iyo tasi xalayta cibaaradaydii ansaxaya أخبرنا يونس عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة عن جرير بن عبد الله horta dadka waa dad aan soo wada aragnay أبي زرعةna حataa kitaabka biloyadiisa aan kusoo aragnay جرير بن عبداللahi awowbu u yahay oo kunyadiisan ba aad uguma shuroobay magaciisa harim ha laba yidhaaho cمr بن سعيidkana kitaabkeena w cمr بن سعيid la yhah horta laba nin baa jira cمr بن سعيد الquraشhi ama الثقفي kolley mawaalidoodu ah waa nin صغاara taabiciin ah halkan abuzurcu ka warinayaa meelo horena isagoo dad kaloo taabiciintiiya ka warinaya waynu soo maray malaha waxna way inoo dambeeyaan oo nin kitaabka kusoo noqnoqdo siqaara waa kii yimi ayaa iyagu salaamtii bilaabaya dee kolleyna in halkan sheekhu ama sharaxa waxoogaa adaabtaas iyo umuuraha ku tacalluqsana way kuba sugantay kitaabkiisa adkaarna aad buu uguba bastiyaa masaaishan iyo dee salaamtiiyo waxyaalaha laba xidhiidhsan in axaadiisna de way socon doon ama dee waaba xadiid keliya oo halkaa labadan ay noogaba yimi bukhaari oo kale kii yaraa iyo kii weynaa markay kulmaadna ka yar baa bilaabaya waa xurmad iyo xaqi ka yar baa salaamta bilaabaya bukhaarina kuba sugnayd xadiidka dee riwaayaadkiisa qaarkood ee taas weeye baabun yusalimu raakibu cala almaashi walqaliilu cala alkaiir markaa muslim wuxuu yihi xadaanii cuqbat ku bilaabeen waa sida dee adabku yahay haddii taas laba khilaafo oo kuwii kale iyo jaanibkii kale lagama bilaabo ee salaamtii waa la fuliyey qaaditaankeedna waajibun buu noqonaya ee tani waa sii fiicnayd iyo istixbaabku kuma sugnaa xadaثnii cqbaة bn mkrami qaala xadaثna abu caaصimi can ibni jurayji xa وxadaثnii mحamed ibn marzuqi qaala xadaثna rawxu qaala xadaثna ibn jurayji qaala akhbaranii ziyaad أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم bal xadiidka waan arki doonaa waana xadiidka laydee axaadiiska laynoo bilaabato inoo fududo walaalaqba isaga banaanse walow dee halkan sheekhu iyo shuraaxdu ay hadalka dheereeyaan ziyadka horta xadiidka inooguma sugan oo ninkii kolley in badanna wax ka zuhri iyo nin fiqa ah oo dee waxa weeyaan ziyad ibnu sacad weeye almaki kitaabka uu kusoo noqnoqdaa haabitkana haabit ibnu ciyaad baa la yidhaahaa markaa kol barhkood haabit ibnu ciyaad alaxnaf alaxraj bay israaciyaano alaxnaf iyo ciyaadkan bay markaas bay ama kuwanay uga dhigaanba sifo ugaba dhigaan waxaa laakiin fatxulbaari dhacday oo kale walow taqriibkataasi dhacday haabit ibnu ciyaad ibn alaxnaf inuu bal abtirsiintiisa kaba dhigay oo nin siqa ah taabiciya adcimana dikri buu ku lahaa ama riwaayu ku lahaa kolley male waa inta kitaabka uguba sugan kitaabkeenana waa kan kuba sugan oo waa hiqaan leenahay waana thalitha cabdiraxmaan ibnu zayd kani waa cabdiraxmaan ibnu zayd ibn اlkhadaab weeye cumar ibn اlkhadaab baa adeer rumo u ah aabihii zayd ibn اlkhadaabna waxaa lagu dilay dagaalkii yamaama sanadii kow iyo tobnaad marka waa nin rasuulka ilaahay xayaatadiisii dhashay oo waqtigii rasuulka ilaahay oo nool buu dhasho waayo aabihiiba rasuulka ilaahay waxba markay xurubtii riddadu bilaabantay waa dagaaladii ugu horreeyey muslimiintu galeen yamaama ayaa lagu dilay zayd ibn اlkhadaab laguma dilay wax riwaayo uu kitaabkeenan ku leeyahay ma jirto bal kutubta lixda ah kitaabka nasaa-i ayuu riwaayo ku leeyahay cabdiraxmaan ibnu zayd imaka halkan ninkanaa mawlihiisa ahaa weeye saa daraaddeed bay kolkol kitabta u timaadaa haabitan iyagoo yihi alcadawiy waa reerkii ay ahaayeen reer beni cadiya dee cumar iyo reerkoodii waayo waa reerkii welihiisa lahaa ayaa loo nisbeeyey in badan baa ruwaadan alqurashiyi alfahmiyi kadaa baan arkaynaa iyadoo arrintu ay tahay wala ahaan waa reerkii welihiisa lahaa ee aanay dhalasho ahayn ee kalna culimmadu si ay u kala soocaan markay alqurashiyi dhigtaan ayay raaciyeen mawlaahum oo si loo gartay inaanu saliibo ahayn macnaa aanu asal ahayn reerka uu mawaalidoodii ayay alqurashiyu mawlaahum alcadawiyu mawlaahum taas bay raaciyaan oo ujeedadu markaa waxay ku cadaynayeen inuu mawlo yahay bal waxaan leenahay cabdiraxmaan ibn zayd alkhadaab waa taas xayaatay rasuulka ilaahay u dhashay maalintii aynu soo yar haynay xagga magacyada bedelitaankeedan asmaada kusoo jirnay ayaan cumar oo kaleo dee aan isagu jeclaysan markii horen dooneyn in lala baxo magacyada ambiyadaba ayaa habeen waxaan soo sheegay in dee cabdiraxmaan ibnu zayd oo maxamed marka hore la odranayey maqlay uu maqlay cumar nin leh facala allahu bika kada wa kada ya maxamed oo uu yihi nebi maxamed baaba adiga magacaagii adiga lagugu caayayaayo uu yihi inta noolahay laguguma magacaabayuu cabdiraxmaan u bixiyey bal markaa waa taasoo magaciisagaa markaa bedelay markii hore maxamed buu ahaa cumar baa arrintaa daraaddeed u bedelo markaa iyadoo dee nin leeyahay facala allahu bika ya maxamed ayuu dhirsaday in rasuulka ilaahay magaci dee kolle waa magacuune ruux dalsan oo kale dee looguma caayo uhi waxaan arkaaba rasuulka ilaahay baa adiga lagugu caayaa oo dee adiga iyadoo lagu jeedo e markaasu magacii bedelo oo cabdiraxmaan yidhiba habeenkaa horena waan soo sheegnay bal ninkan sheegaynay ninkan buu noqonaya cabdiraxmaan ibnu zayd ibn ee kutubta nasaa-i mooyaane wax riwaayo ku leeyahina kutubta ma jirto wuxuu yihi haddaba anahu samica abaa hurayrata waa haabit baa markaa abaa hureyre maqlay yaquulu xaalu ku qowlayo qaala rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam yusalim wuu salaamayaa alraakibu cala almaashi manaa ha salaamo weeye khabar weeyaan manaa liyusalim waana istixbaab weeyaane maaha dee ilzaam ha salaamo wuu salaamaya alraakibu cala almaashi wاlmaashi cala alqaacidi kii socdayna isaga kii fadhiyada halkan tira iyo badan lama eegayo haddii uu ruux fadhiyo in ka badanna ay u yimaadaan adigu adagaa yare salaamtii bilow lama odrhanayo iyagaa socdo eh ka socda kii yimi kii soo galay isagaa salaamtii bilaabaya wlmaashi cala alqaacidi wlqaliilu cadadkii yaraana waxaan leenahay qiladani waa nisbi halkan midkii wuu yaraanaya laba iyo saddex laga badan yahay way yaraanayaan toban laga badan yahay waa wax yar bay noqonayaan waa qiladu waa nisbi wlqaliilu cadadkii yaraana cala alkaiiri macnaa salaam bukhaari baa waxaa dhacay xadiidka duruqdiisa mid kala mida kitaabkeena inooguma sugne والصغير على الكبير وحري حرمada iyo twقيirkii haddii ruux yar iyo ruux weyne ay kulmaanna ka yar salaamtaa ku horeeyo waa xurmayn twقيir oo kii yaraana waa salaamaya oo wuxuu isagaa bilaabayo kii weynaa xadiidkanu weeye riwaayaadkiisa ee bukhaari buu kuba sugan yahay bal kaley dee salaamtii halkan sheekhu raximah الlahu taعaalى waa dheereeyey isagoo welibana haddana ixaalaynayo leh waxaan de intu waxyaalo badan kaba hadlay ayuu leeyahay kitaab اadkaar baan naxwa kuraasatayn oo fawaa'idaa salaamta ku tacalluqaysa ayaan kuba badiyee laakiin de inta iyada inooguma sugan halkan waa si salaamta walow ay tahay shayga dee shareecadu inoo jidaysay xagga bilowgiisu uu sunno yahay celintiisuna ay waajib tahay haddii shaksi iyo shaksi ay noqoto ee ruuxa bilaabayana sunno cayn bay u noqon ka celinayana fardu cayn ba ama waajib caynaya ku noqon haddii laakiin tiradu intaa ka badato kifaayay labadii dhinacba noqonaysaa labadii dhinacba ee midna fardu kifaaya oo haddii barhkoodun ay salaamtii qaadaan waa ka wada dhacaya faradkii bilowgiina ee haddii midkood dadkii wada socday uu salaamtii la yimaado intaasaa ku wada filaanaysa oo kaba dhacaysa walow sheekhu halkan soo naqlinayo in dhammaanba salaamtii lala wada yimaado la wada celiyo abu yuusuf iyo baa lahaa malaa taasaa mutacayina ay way habboon tahay lakiin waxba tahay waa fadli badan tahay lakin waxaan lenaha sunii iyo faradnimadii labadiiba ay ku gudmayaanun waaxid min aljamaaca markuu laba yimaado waxaa kaluu sheekhu sii wadaa bal dee siiqada roon assalaamu calaykum haddii assalaamu calayka la yidhaha shaksigii keli ahana salaamtii way kuba xasilaysaa e haddii la jamciyanaya wuxuu leeyahay isagiyo malaa'igtiisii ba loola jeedo amaa ku wada dhacdabe dee qarinkiisii la socde way noqonaysaa waxaana roon waraxmat ullaahi iyo wabarakaatu iyona waana inta ugu badan walow dee jaanibkii kalena salaamtii lagu salaamay mid laba mida ama mid kaba fiican sidii qur'aanka ilaahay nooguma amray hadduu wuxuu leeyahay ruuxii mubtadigaha calaykum الsalaam unu yidhaaho eg halkii assalaamu calaykum hadduu calaykum الsalaam un yidhaaho xaal muxuu noqonaya wuxuu leeyahy taasi waa karaaho laakiin jawaab buu mudanaya eg jawaabtii uu mudanaya waa in loo jawaabo laakiin marka hore de taasi ma haboonayn waa kii rasuulka ilahi laa taqul calayka الsalaamu faina calayka الsalaam taxiyat اlmowta xadiidkii uu kuba yimi markaas laakiin jawaabtii uu mudanaya buu leeyahy bal umuuro kalena sheekhu raximah اllahu tacaala oo xagga tankiirka asalaamu calaykum iyo sii wada bal idinkaa wada eegan doona arrin adigu yar muhima uu halkan sheekhu kuba sheegayna in salaamtain wuxuu leeyahay waxa ugu yar hadday tahay bilowga waa ruuxa bilaabaya iyo hadday tahay jawaabtaba ruuxu inuu ruuxa salaamay ama uu salaamayo maqashiiyo hadduu hoos u yidhaaho oo ruuxiiba intuu salaamay wacalaykum asalaam tii aanu maqashin salaamtii may xasilin raddigi ma xasilin macnaa ruuxa salaamay inuu maqashiiyo ama ku ku salaamayo maqashiiyo haddii kale kama gudayso salaam ma aha waa arrintaasa waxaa kaloo uu leeyahay sheekhu waxa shardiya haddii lagu salaamo dee hadhow baan jawaabtii ma noqonaysa markaaba raddigu fawr buu noqonayaa iyo degdeg in loo celiyo arrin kale uu sheekhu inoo sheegayna waxa weeye isagoo saa uu sheegayba kolley adkaar aada ugu basiyey waxyaalahan haddii lagu yidhaha hebel baa ku salaamayey ama waraaq baa kuu timi waraaqdii baa waxaa ku qoran assalaamu calaykum waraxmat ullaahi baa kuugu qoran ruuxii kuu soo diray ama ruux baa kuu yimi oo wuxuu yihi fulanun yusalimu calayka waa ku salaamayey walo de innaga kolkol ay noqoto igu salaamuno de hadday de kolley malaha siiqadii lafdigii aan lama dhowrin laakiin taasoo kale hadday timaado buu leeyahay maxay arrintu noqonaysaa wajaba raddu cala alfawr sharxay ku sugan tahay waa inuu ruuxii jawaab macnaa waraaqdii aada akrisatay ee assalaamu calaykum waraxmat ullaahi kugu qornayd ku dhawaaqo wacalaykum assalaam deh adigoo markaa deg deg ah taas u celinaya hadday jaanibkan kale tay ruux kuu keenayna kolley laba xaalo labadaba culimmadu way soo qaadaan oo iyagoo dee bal masalan taas mid waxa weeye horta ruuxii salaamtii waad ka qaadaysaa siiqo qayd baad ugaba qaadaysaa laakiin kan kuu sidayna kan iyada kuu sidayna salaamtii raacayo hadduu yidhaaho hebel baa ku soo yidhi assalaamu calaykum calayka wacalayhi salaam maanaa adiga iyo isagaba allahuma xadiid bay yar baxsiyaan xadiid caaisho kale oo jibriil baa ku salaamayo rasuulkii ilaahay caaisho ku yidhi oo tihi wacalayhi الsalaam waraxmat ullaahi oonay raacin waayo xadiid khadiijo iyadna salaam min rabi اlcaalamiin iyada intaba way israacisay xadiidka caaisha lamay socon oo kale inay rasuulka ilaahay uga jawaabtay halkan culimadu kolkol yar masalada ay baxsiyaan laakiin bal taas oo kaleo ruuxii salaamta kuu keenay iyo kii kuu soo dira israaciyo wacalayka wacalayhi asalaamu taas dhe waraxmat ullaahi bal waa umuuraha kitaabka inooguma sugan iyo ugu dambayn assalaamu calayka inuu macnuu yahay waaba ismi ilaahay oo ismigii ilaahay salaam baa korkaaga macnuu ilaahay baa ku ilaalinaya xifdigiisa ku sugantahay si allahu macaka loo yidhaaho waa macne oo lafdigan asalaam inuu yahayba magacii ilaahay haddii la yidhaha marka assalaamu waa magacii ilaahay asalaam baa calayka korkaaga ilaahay ilaalintiisaad ku sugantay wey iyo in la leeyahay asalaam ee waa nabadgelyo macnuhu aanu ahayn ismigii salaam loo jeede ee nabadgelyo kolleyna malaha xadiiso kuba yimid dee inuu ismigii salaam yahay oo la yidhaha macna salaamo iyadoo ay markaa noqoto assalaamu nabadgelya calayka korkaaga markaa nabadgelyo ayaa ku laazimaysa bal labada macnona waa umuuraha sharaxa bal intan kasoo yar khulaaseeye wey xadiidkiina waa dee ka aan soo aragnay baabun min xaqi اljuluusi fadhiga xaqiisa waxaa kaba mida calaa ariiqi waddo la fadhiistay radu salaami salaamta celinteedii kolley xadiis kanka ku xigana waa xadiis aynu soo maray waa adaabtii dariiqa inagama dheerayn waanan habeenkaa kusoo yar joogsano waan soo sharaxno marka waxay la tahay waxaan imaka halkan ugu sii joogjoogsanaa ma jirto xadiidkoon wakti dheerba ama aan in badan bay nagaba horeyn oo xadiidkan aan hayno iyo ka khaasatanka ka dambeeya waa afartameya xadiid oo duruqdoodii waata waxa uga dhexeeye bal waxa ay tahay haddii dadku ay waddo fadhiistaan makhaayadaha iyo aqalada hortooda iyo meelaha la fadhiisto xuquuq baa dariiqu leeyahay waana ta inoo iman doonto horena inuu soo maray ziyaado kalena inay jirtaan habeenkaa soo sheegay bal xaafid ibnu xajarna uu nadmiye markuu duruqdaa tatabucay xuquuqdii maxaa kaba mida haddii lagu salaamo dee kollayna dad badan baa ku maraya dariiq bad fadhida haddii dee sharci lama eegayo garasho laysu salaamayna salaamtii way badnaan marka sabaqaad salaamtii in la celiyo taas baa xaqii dariiqa xadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna cafan qala xadaثna cabdالwaxid بn ziyaadi qala xadaثna cثmaan بn xakiimi kole wadan sax cثmaan بn xakiim بn cabaad بn xunayf اlanصaari can isxaaq bn cabdالlahi bn abi طalxata can abihi abihi cabdالlahi bn abi طalxa qaala qaala abu طalxata markaa aabihii buu kaba warinaya aabihi baa muxuu yihi abu طalxa yihi oo isna aabihii ah qaala abu طalxata kunaa waxaanu ahayn qucuudan kuwa fadhiya بالأفنية أفنية waa جمع فناء أسقyaba جمع سقاyn waa meelha أqلada hortooda iyo halkan dee duleedkooda una ayaanu fadhinay نتaحadaثu xaal aan sheekaysanayno oo dee dadkii markay hawlahoodii ka yimaadaan iyo taas dadkii way isu imanayeen oo waa laysku warsanayay oo cilmigiina xataa waa laga mudakaroonayo way ku sheekaysanayeen oo meeshana bal si ruuxina bal ugu yar nasto oo dadkaas iyo markaa atakfiif can cibci lacmaal iyo waa loo imanayo de waa wax loo baahnaaba fajaءa rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay baa yimi faqaama calayna korka iyagii buu istaagay faqaala wuxuu yihi ma lakum waxaa idiin sugnaaday muxuu yahay idinkiiyo walimajaalisi sacuudaati sacuudaati waa jamcu saciidin kolley sacuud iyo sacuudaad ba lagu jamciya sida dariiqaba duruq iyo duruqaadba loogu jamciya waana isla macno saciid iyo dariiq jamaciyana way isla mid labadooda jamac saciid sucud sacuudaat iyo dariiq duruq duruqaat oo markaas haddaba idinka iyo fadhiisigan aad fadhiisanaysaan meelaha waddooyinka waxaan dee idinku xambaaraya ee d markaa arrinkan idinku kalifaya muxuu yahay ijtanibuu ka dheeraada majaalisa sacuudaati waddooyinka iyo dariiqyada fadhiisigooda iskaga dheeraada aqalada hortoodii iyo makhaayadii iyo wixii o dhan way shamilinaysaaba faqulna waxaan nidhi inamaa facalna dee umay fahmin san horeba usoo sharaxnay arrinkani inuu ilzaam rasuulkii ilaahay waxa weeyaan ku ilzaaminaya yahay markaasay yidhahdeen inamaa qacadnaa waanu fadhiisanay ligayri maa ba'sin maadu waa zaa'ida weeye halkan waa ligayri ba'sin dhiblaan oo wax dhiboonu isugu nimi dad xamashadooda iyo dhibtood iyo xumaan kale iyo umaanaan iman ee wax aana dhibi ku sugnayn baanu u fadhiisanno waabatan qacadnaa waanu fadhiisanay natadaakaru waa natadaakar alcilm cilmigii aan kaaba maqalaya inagoo dee isweydiinayna oo mudaakaroonayna wanataxadasu waxyaalihii kale dee masaalixdii iyo xadiiskii isna mubaaxa iyo iswaraysigiina aan sheekaysanaynaba qaala marka rasuulka ilaahi wuxuu yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh imaa le hoy imaaleeyeen inta badan meelahane imaa la waa de waa markaa rasuulka ilaahay baa le waa ima de waa in abaytum ama dee in lam tatrukuu dalik oo haddii arrintu aydan kaba tegayn arrinkan oydaan daynahayn horta waxa idin fiican ina daysaan sababtoosan horeba usoo sheegnay ruuxu markuu halkaa fadhiisto xuquuq markii hore hadduu meel kale fadhiyo dariiq ahayn aan laasimteen baa laasimaya waa xuquuqda dariiq ee rasuulku uu tirin doono iyo dee halkan qeyb kaba mida qeybna way nagaba noqon tahayba taasi way laazimayaan fitan dhici karto inuu kaba badbaadi yahay markuu meel kala joogo ayuu halis u yahay oo dumarkaa dariiqadii dee xaq bay u leeyihiin looma diidayo way marayaan xaajadoodii dee ishaa la sii raaceedii iyo aflagaadayntoodii iyo wixii kale fitan kalaa meesha ayuu ruuxu mucarab u yahay oo iyadii waxa weeyaan uu ka badbaadi laha haddaanu halkan fadhiisan xuquuq laazimaysaa jirto dhici karta inuu xuquuqdii uqumi waayo inuu wada ilaalin waayo marka wuxuu leeyahy haddaba haddaydaan daynahayn faaddi guta xaqaha xaqeedii guta xaqeedii waa maxay qadulbasari dumarku dariiqi way marayaan looma diidayo bal in haddii waddooyinkii qaar inta la fadhiisto ay dumarkii taa dadkii ay raggaa fadhiya daraaddeed waddooyinkii ugaba baydhaan nooc dhibay noqonaysaayo waa kaful adaadii bay soo gelaysaa dhibkii bay soo gelaysaa rasuulka ilaahay joojiya oo dee taase xaqeedasiiyo qadulbasar waa ishoo lalaabo waradu salaami maxalushaahidkuna halkan weeye salaamtii oo la celiyo laga qaado ciddii ku salaamaysay waxusnu kalaami hadal fiican oo lalaba yimaado oo hadal aanay xani ku sugnayn ereyn dad aanu kuba sugnayn bal maalan iyagu markay dhexdooda joogaan kiibe iyo namiime iyo kadib gees kalena iyo dee waxyaalo sharafta dhaawacaya gees kalena dadkii kale ku soo marayay oo kale hadallo fiican lagula hadlo waxaa dhici karta ruux dariiq garan la ama meel uu doonayo garan la inuu wax kuweydiiyo iyadna hadalkii fiicnaayo dee isagiina meeshiisii iyo wixii uu doonaya lagula hanuuniyo وحسن الكلام حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم وحكدكتونا تانو اسكبا إرالسا والجلوس فلي بالطرقات ودوينك فريستان قالوا وحولا يا رسول الله رسولك إلهي ma lana nooma sugnaanin buddun maaran iyo kaaftoon aanu kaba maarmayno min majaalisna meelahan majaalista iyadan de meelahan ku yaalaan waa maxay nataxadau fiiha waan ku sheekaysanaan isuu nimaadnaan isku warasanaa bale tadaakurkaa cilmina waa kaba dhacaya qaala rasuul llahi salى اllahu alيه wasalam rasuulka ilahi waa yidhi de arrintana waxay u arkeen xaramnimo iyo may arkayn iyo ilzaam rasuulka ilaahay ilzaamiyey idaa abaytum haddaad diideen horta waxa fiican inay iska daysaan laakiin haddaad diideen ila majlisa fadhi waddooyinka fadhiisataan u mooye wax kale ad iska diideen facduu siyaa ariiqa xaqahu ariiqa xaqii ulahaasiy manaa waxaan leenahay ariiqii la fadhiisiya ruux inuu makhaayad fadhiisiya halkaasi mamnuuc maaha shay bannaan weeye ee laakiin maxay tahay xuquuqdii ku laazimaysa in la ilaaliyo taas bay arrinku noqonaya facduu siya ariiqa xaqahu xaqiisii siiya qalu wamaa xaqu xaqiis muxuu yahay qaala qabdu basari waa ishii oo la laabo wakafu ladaa dhibkii oo la joojiyo manaa waa dadkii aan la dhibin ee dhibkii af iyo dhibkii adinba lagaba haysto taas buu leeyahy markaa sheekhu wuxuu leeyahy halkan waxaa adihii soo gelaya an yudayiqa dariiqa cala lmaariin dariiqigaaba cidhiidhiya oo meel haddii ruux halkan fadhiisto sida dadka qaar dhacaa meel laisba taago dadkii meel ay maraan uma banaana oo ama dee way cidhiidhyamaysaa waa dhib bay noqonaysaa dadkii la dhibayo kolkol baa dhici karta meeshii ama qashini yaalla biyaheedna dee kolkol fadhiistaaye yaallaanu intii yarayda dadku ay mari lahaa inaan ruux fadhiisto oo meel wala marama la waayo ama lagu cedhiiriyo oo kale taasi aday noqonaysa oo in dariiqii lagu cedhiiriyo dadkii adihii bay noqon waxaa kale adiha noqonaysa buu leeyahy aw yamtanic can nisaa wanaxwina min alkhuruuji sawi qucuudi lqaacidiina fi dariiq dumarkii iyo baltaasi inay uga joogsadaanba bixid ay u baxaan dantii ay lahaayeen iyo hawshoodii dadkaa waddada fadhiyo daraaddeed waxaa kaloo lamida aqal hortii intaad fadhiisato ruuxii dee aqalkan lahaa albaabkii baa kolba la furayo dumarkii baa ka soo baxaya inuu dee ay tani dhibayso oo uu dhibsanayo aqalkan aad hortiisa fadhiisatay ciddii kuba sugnayd oo kale adihii bay noqonaysaa buu leeyahay bal markaa waxyaalaha caynkaasa ee kafulada iyo marka wاlأmr bاlmuwarid bsalaam salaamtii oo la celiyo wاlأmr bاlmacruufi والnahyu can اlmunkar ujeedada xuquuqda ruuxii ilaalinaya ee dariiqi inuu fadhiisaa way u banaantay xadaثna yaحya بن yaحya qaala xadaثna cabdالcaزيز بn mحamed الmadaniyo وxadaثna xa وxadaثna mحamed بn raaficin qaala xadaثna بn abi fudaykin can hishaami yaعni بn sacdi kilaahuma can zayd بn aslam hishaam بn sacdi iyo cabdالcaزيز almadani daarawardi labadooduba zayd بn aslam bay xadiidka kaga wariyeen bhada isnaad waa isnaadkiisa imkan kaba soo baxnay baaba min xaq muslimi lilmuslimi rad salaam kana waa xadiid kolley haddaynaan san usoo aragna xadiidkii baraa aynu kitaabliyos bilowgiisa kusoo marnayba umuurahan inoogu wada yimaadeeno markaa bal waa la qabaynayaa un waa umuuro kitaablibaasba sharaxeedii umuurahaas inoogu horeeyeen baabu min xaqi muslimi ruuxa muslimkaa xaqiisa waxaa kaa mida lilmuslimi ruuxa kale muslimkaa u sugnaaday dee uu kuba leeyahay radu salaami marka uu salaamo inuu salaamta ka qaado waana xaq waajibo weeye xadaثnii xarmlaة بn yaحyى qal akhbarana بn wahbi qaal akhbaranii yunus can ibni shaabi can ibn الmusayibi ana aba hurayraةa qaala qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulki ilaahi baa wuxuu yihi xaq اlmuslimi ruuxa muslimkaa xaqi calى اlmuslimi muslimka kale uu ku leeyahay khamsun شhan weeye وxadaثna cبد بن حmaydi qال أخbarana cبدالرaزاq qال أخbarana mcmr عan الزهriي عan بن المصyب عan أbي هurayرaةa qال qاla رasuul الlahi صلى الlaه عليه وsلم خمس شhaن تجibi way waaجibaysaa lilmslmi ruuxa mslimka ay u waaجibaysaa عalى akhihi walaalkii korkii mslimka rad salaami salaamta celinteed وتشhmiit الcaadisi ruuxii hindhisay oo isagana loo duceeyo hadduu ilaahay ku xamdiyey uu yidhaaho yarxamuka lah laba idhaa sidan hore usoo marre lagu idhaaho waijaabat dacwati dacwadii oo la yeeho la yeelo ruuxii muslimka markuu kuu yeedho weliimo ama cuntada kuugu yeedho in la ajiibo la aqbalo haddii dee maanic sharci aanu jirin waciyaadatu lmariidi ruuxii xanuunsanayey oo lasoo booqdo waitibaacu ljanaa'izi ruuxii mثلا dhintay ee mslimka janaazadiisii la raacay taasi waa xuquuqda mslimku mslimnimo ku leeyay mslimnimo ugu yeelanaya amaha reernimo iyo wax kale iyo saaxiibnimo qaala cabdالرaزaq cabdالرaزaq ba wuxuu yihi kana macmr macmr wuxuu yursil mid irsaaliye hada الxadiiث can الزhriye وasnadahu waa isnaadiyeeyo maraة marna can ibn الmusayibi can abi hurayrata imaka cabdالرaزaq eeg riwaayada horta xadiidka yunus can ibni shaab can ibn musayib baynu soo maray sanadkii hore weeye sanadkii labaadna cabdirazaaq baa kuba sugnaa macmar can zuhriya laakiin wuxuu inoo sheegayaa duruqda kale maaha dariiqa yunusiya maaha macmar buu leeyahay cabdirazaaq xadiidku muxuu kaa maqlay isagoo irsaaliya see muu irsaalinayay markuu soo gaadhay zuhri muu sheegeyn ibnmusayb iyo abi hurayra ee xadiidkuu warinayay saas in haddii u xataa ibnmusayib un kaba tago uu abi hurayre wariyana ee markaan irsaalka inqiaaca dhammaantii kaba noqono aan ku fasirno way noqonaysaa awqaada qaarkeed sidaasuu kuba warinayay lakiin wuxuu leeyahay markuu isnaadiyey oo yihi can ibn musayib can abi hurayrata dee ruwaadii kalena way isnaadiyeen oo xadiidku waa xadiidkaa musnadka waa xadiidkaa صaxiixa waa xadiidkaa sanadkiisu dhan yahay ee macmar bay be awqaada qaarkeed ama suu sheegay imaka kaba dhacaysa inuu awqaada zuhri markuu gaadho xadiidkii uu irsaariyo oonu dee intii kale sanadka sheeginba taase rasuulka ilaahina looba teeriyo bal maalan taas bay hade laakiin isaga naftiisu waa ku wariyey isnaadka ruwaadii kale iyo raggii kale xufaadii asxaabtii zuhrina saa yunus oo kale iyo way ku wariyeen waa xadiid musnada markaa xadaثna yaحya بn ayuba وqtaybaة بn xujri qaaluu xadaثna ismaaعiil whu بn jaعfar can اlcalaaءi can abihi can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى الlahu عalيه wasalam qaala xaq lmuslimi calى lmuslimi situn ziyaada inoogu soo biirtay halkana maanta shuduud iyo mahay waa ziyaado iqe qiila waxaa la yihi ma huna maxayin ya rasuul اllahi rasuulki ilaahay qaala wuxuu uhi idaa laqiitahu markaad la kulanto fasalim calayh waa xaqu kugu leeyahy salaam waydaa dee labadooda ad kulmayna kow kolba ka salaamta ugu hor bilaabaa siin fadli badan weeye makaas baaba dee isagoo fadli badan waidaa dacaaka hadduu kuu yeedhana fae aada ogeyn waxba ha ka qarin wixii uu ku weydiinaya wixii aad u arkaysay inay dabtiisa iyo naseexadiisa tay uba sheeg xataa suuradaasi waa suuradii ay xatu banaanaanayso hadduu ruuxdha war ruuxaasaan kaga guursanaya ama iga guursanaya oo ciddee iga soo doonaya ama aan doonaya inaan la shuraakoobo inaan la jaaro bal iiga waran wixii uu ku ogaa waxba kama qarinayo xana markaama noqonayso isagoon uga jeedin tacyiib ruuxan inuu ceebeeye uga jeedo ninkan inuu naseexaynayo bal inuu wax ka qariyo uu og yahay iqishi iyo khiyaamay noqonaysaa wax banaan ma noqonayso hadduu kaa dalba naseexo u naseexee oo kishi iyo taas iyo wixii aad ogeyd ha ka qarina wax u sheeg wixii bal matalan taladii fiicnayd u sheeg waidaa cabasa hadduu hindhiso faxamid allah fasammitu kolley markaynu baabka kitaabulibaas bilowgiisa soo joognay ayaa laftigan tashmiitiyana way noo soo maray labada luqabo way jiraan tashmiit iyo tasmiit waa ducayntii un waa macno keliya un waa yarxamuka llahu lagu yidhaha haddii uu jiraa marka fasamituna maha imaka taxriif iyo tasxiif waa laba luqo oo jira weeye taas imaka atashmiit bishiin wa bilmuhmala bal taas weeye oo imaka labadaba uu noqdaa fasamitu waidaa marida hadduu xanuunsadana facuudu soo booqo waidaa maata hadduu dhintana fattabichu baraac janaazadiisi waana xadiidka le macnihiisuna cad yahay horena aan intiisa badan usoo aragnay sharxiisana haddee kitaabulibaas iyo xadiidkii markuu lahaa toddobuu rasuulka ilaahayna amray toddobana waa noo diiday xadiidkii bara ayay umuurahaas inoogu wada yimaadeen wallahu subxaana watacaala acla aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watuub ilayk allahuma zidna walaa tanqs